I proudly accept your nomination for President of the United States.
waan aqbalay magacaabistiinna shirweynayaasha waxaa had iyo goor ay dib u marsiyaan khudbadaha ugu fiican laakiinse halkan waxaa si weyn looga wada dhursugayaa khudbadda madaxweynihii hore marka la eego wixii ku dhacay shan maalmood ka hor donald trump ayaa khudbadiisa ku bilaabay si dabacsan oo hoose iyo inuu dib u milicsado xanuunkii uu dareemay isu soo bixii sabtidii lagu weeraray musharax madaxweyne madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu yidhi Wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear.
waxaasi maxay brought it ahaayeen down.
waxay noqon kartaa xataa xabad keli ah waxaan kor u qaaday ayuu yiri gacanteeda oo ay dhiig wada qariyeen intii lagu guda jiray isbuuca shirweynaha waxaa la suray goobta shirka sawirkiisa madaxweynihii hore trump waxa uuna maalinba maalinta ka dambaysa sii xusuusinaya wafuudda musharaxooda adag adkaysiga leh ee aanan u jeejinin xabadda gacan ku dhiigluhu uu ku dhuftay wuxuuna ballan qaaday inuu xooggaasi ku fidin doono xataa waddamada ka baxsan maraykanka ee debadda trump waxa uu sheegay in dagaalka yukrain iyo isku hor imaadka israa'iil iyo xamaas midna uusan dhici lahayn isaga oo jooga ishana ku haya arrinka musharax madaxweyne madaxweynihii hore donald trump ayaa waxa uu yiri A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines.
cabsi sii kordhaysa all of ayaa Asia waxa ay ku gadaaman and our tahay ayuu planet yiri is taiwan teetering on the edge of kuuriya World iyo sidoo War kale III.
filibiin iyo dhammaan asia oo dhan iyagoo waddamadaasi asia ay yihiin adduunyaduna waxa ay kusii suqaysaa dagaalkii saddexaad ee adduunka kani wuxuu noqon doonaa dagaal aanan la mid ahayn kuwii hore sababtoo ah hubka awgis ayuu yiri trump khudbadda toddobaadyo ka hor ayuu qoray madaxweynihii hore dalkan maraykanka donald trump laakiinse hadda waxaa ka muuqdo isbeddel xoogan oo u badan dhan diimeed marka loo eego dhimashada oo uu u dhowaaday donald trump waxa uu yiri I stand before you in this arena only by the waxaan hortiina grace taaganahay of Almighty meeshaan God.
hadda laakiinse waxay ku ahaatay raxmadda iyo awoodda alle ayadoo lagu helay soddon iyo afar dembi oo ka dhana trump ayaa waxa uu ku eedeeyey maamulka biden in uu markaasi hubeeyey nidaamka cadaaladda dalkan maraykanka abuurayna sicir barar iyo sidoo kaleeto xuduudaha uu u furay sida uu leeyahay daroogada iyo dadka dembiilayaasha ah musharax madaxweyne donald trump ayaa yiri We want people to come into our country, but they have to come into our country legally.
waxaan rabnaa in dalkeenna ay dadka soo galaan laakiinse waa inaan si sharci ah dalka dadku ay ku yimaadaan donald trump ayaa masraxa waxa uu ka sheegay madaxweyne ku-xigeenka uu doortay j d fenis waxaana markaasi mar qura isqabsaday sacab sidoo kaleetana waxa uu sheegay xaaskiisa melania oo markaasi sidaasi si lamida dadku ay sacab kusoo dhoweeyeen shannon bon o brain oo isagu ka dhigay jaamacadda texas wax ayaa sheegay in xisbiga jamhuuriga ay direen fariin loo wada dhan yahay oo dadku ay qayb ka wada yihiin Look how diverse we are in some ways. Look how friendly we are in some ways.
bal fiiri sida aan u kala duwan nahay bal fiiri sida aan saaxiibo u nahay annaga meelaha qaarkood bal fiiri sida dimuqraadiyiintu ay xasarad u yihiin fiiri sida aan u midaysannahay fiiri sidaan uga badqabno trump sida la filaya ma uusan gudbinin fariin adag oo midnimo ah falanqeeyayaashu sida ay sheegeen laakiinse qaar ka mida wafuudda ayaa dareemay taasi dadku way isu wada imaanayaan annaguna waxaan nahay xisbiga shacabka sidaas waxaa yiri mid ka mida wafuudda ka yimid gobolka florida sidoo kaleeto mid ka mida ergada ka socota gobolka wisconsin ayaa ah iyadoo xiran koofiyad bacaaga ka samaysan oo loo ekeysiiyey subagga farmaajada waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay dhaqdhaqaaqa mawjadeed ee midabka guduudan ee xisbiga jamhuuriga uu caanka ku yahay iyo donald trump iyo j d fenis oo loo doorto ayaguna inay aqalka caday dalkan maraykanka ay hogaamiyaan